ilaah baa mahadale waa wax lagu farxo faa'iidada maanta ka dhacday xaaladdan ku sugnaa iyo maanta waxaan ku suganahay waxaa taamahaddeeda la ilaahay ka sokow madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali kayre waxaan maqli jiray siyaadowna daadiyi maanta kayrowna daadiyi baa ka dhacday ilaahay baa mahadale kayra mahadale waxa weeyaan weligay kama soo baxeen guddi iga soo saaray iyagaana iska lahaa maanta haddii labada golena waa salaamaynaa waxaan leeyahay calan aan lahayn calan aan lahayn iyo dal shisheeye waa cudur dareen culus ku joogiyo cabsi weeye ma og tahay cagta kii dul saarow inay tahay cadaabtii cidi kama qarsoonee ciid iyo dhulkaagii aad ku caalamaashide calool furan ku soo naqanleh war ilaah baa mahaddale waxaa mahadda iska leh konsulka soomaaliya u fadhiyaa etoobiya asaababa maxamed cali nuur iyo ninka qaldamay safiirka soomaaliya u fadhiyaa leeyahay etoobiya maxamed cali nuur iyo qunsulka guud ee etoobiya u jooga adsababa mudane cabdulaahi xaaji warfaa oo haddii waxay qabteen waxaan hadda ka hadli karaa ahayn markii dowladdii dhacday ee kadib ee maxamed siyaad bare kadib cid maanta xabsi ku booqata soomaali ku jirta xabsi oo dal shisheeya joogta raggii ugu horreeyey bay ahaayeen ee xabsi intay lugahooda ku tageen soo indhaindheeyey xaaladda dadkaas markay i yimaadeen ay iga arkeen iga naxeenna hadda waxa ay arkeen ay u gudbiyeen madaxda soomaaliya kuwaasoo amar ku bixiyey in si dhaqso ah halkaana laga soo baxsho waxaan ka baqayaa waan ka baryayaa ilaahay in dowladdan etoobiya iyo dowladda soomaaliya cilaaqaadkay dhex maray sida ay u fududaysay dowladda etoobiya aad baan ugu mahadnaqayaa waxaa taal oo kale aan ka codsanayaa war ehelada kale ee soomaalida ahee aan waxba galabsanay ayagana ila xirnaa ee ku xirxiran jigjiga iyo adsababa iyo qaalad in ayagana dowladda etoobiya ay sida aniga ay ii sharaftay ii soo deysay kuwa kalena ay u soo deyso iyadoo cilaaqaadka labada dal fiirinaysa iyo jaceylka labada dal isku qabaan runtii waxaan leeyahay ammaanta intaa la eg waxaa iska le mahaddaasi madaxweyne farmaajo iyo xasan cali khayre waxaan mahadtaas kalu celinayaa labada gole ee wasiirada iyo xildhibaanada soomaaliya waxaa kaalinta ugu weyn aan ka siinayaa halkan oan iloobi karin bahda saxaafadda soomaaliya oo dhuuxii lafada ay dhalaadiyey qalbigeygana farxad geliyey kuwaasoo ah kuwo ka cabanayay dhibaatooyinka iyo dubyada aan geysanin ee lagu ogey taasina ay aalaa ka hadlayeen xaaladda aan ku suganahay taasina ay keentay in madaxda qaranka ay dhegaystaan waxna ka qabtaan bahda saxaafadda soomaaliyeed waxaan leeyahay aad baad u mahadsantiin waxaan mahad gaara u jeedinayaa ninka la yidhaahdo xasan maxamed axmed oo xasan turki loo yaqaano oo ah safiirkii soomaaliya turkiya u joogi jiray iyo axmed abarone iyo cusmaan yuusuf caliyow mire oo reer biritan ah oo iyagana intaan xirnaa kaalin weyn ka qaadanayey samata bixinta xaaladdeeda waxaan kaloo ambalyataa u dirayaa maxamed amiir sheekh cadow oo iswidhan jooga oo isaguna ah nin isagu aad uga cabanayay dhibaatadeeda waxaan intaan xabsiga ku jiray mar walba toddobaadkiiba mar i booqan jiray wiil dhallinyaro ah oo aan isgaranaynin oo asaga uun jacayl oo ii qabay igu imaanayay oo la yidhaahdo cabdicasiis cabdulaahi la yidhaahdo biimaalow oo isagu ah xogeeyaha guud ee soomaali community absababa war ninkaasi waxaan leeyahay saaxiib mahad gaara ilaahaa le adigaa iskaleh adiga iyo gabadha la yidhahdo fartuun iyo gabadha la yidhaahdo fardowse xagaf fardowse maxamed baa la yidhahda laakiin fardowse xagaafay ku magac dheertahay waxaan leeyahay fardowse xagaafe iyo fartuun maxamedba faa'iidadiina waad helaysaan sidaa uu cabdicasiis u helay anigoo dib ugu noqonaya waddaniga la yidhaahdo haddee cabdulaahi xaaji warfaa qunsulkii guud oo amarka safiirka raacay maxamed callo weliba isay isla socdaan ismaaciil aadan ibraahim oo sekretariga aad baan ugu farxay markay noogu yimaadeen xabsiga warqadar dhacay canaan ma laha qaladna waa la siixi jiray war sida qaladkan loo saxay kuwa kalena loo soo saxo waxaa weeye arrintan arrin maanta aan mahaddeeda siinayno bahda wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya yuusuf garaad iyo ku-xigeenadiisaba injineerka cabdulqaadir iyo rag badan oo hadda ay ka mid yihiin mataqaana mas-uuliyiinta ee soomaaliya wasiiradooda wasiirka warfaafinta yeliis uu ka mid yahay iyo khadiija maxamed diiliye oo wasiiradii isboortiga iyo dhallinyaradii haweenka ku ogaa haddii waxaan leeyahay wax kasta bilaawi dhammaad bay leeyihiin anigu waxaan intaa ku soo gebagabaynayaa xanuunkay hayo xagga maskaxda dartii waktima u hayo in mahad gaara aan idiin celiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay ku nooshoon waxaan leeyahay soomaaliyey ilaahay baa isoo samata bixiyey xabsiga aan ku xukunnaay anigoon waxba galabsan iyo sida laygu soo fududeeyey ee dowladdan maanta jirta ay wax uga qabatay dhibaatooyinka soomaalida loo geysan karo amaba ku xiran xabsiyada adduunka hadda waxaan mahaddeeda siinaynaa xasan cali khayri iyo farmaajo balisdan farmaajo waxaan leeyahay hajiro hajo xasan cali khayrina waaba ku sheegay khayru hidaadihii baa marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leeyahay hambalyo een, ee, maanta waa maalin farxadeed waa maalin calankaygii iyo ciiddaydii aan joogo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu